halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan
galab wanaagsan dhammaantiinba waa maalin isniina bisha maajn ay ku beegantahay siddeedii toban sannadka labada kun saddex iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira halkaan idinkaga daadihinaya anigoo ah daa'uud daweys iyo saare cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a qarax baabuur oo maanta ka dhacay meel ku dhow tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhintay qaraxaasi meesha loo yaqaano exkiore baabuur uu watay taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir ayaa meesha maraayay baabuurkii marka wuxuu ku qarxay baabuur dadka oo ilmo ardaya waday ayuu ku qarxay baabuurkii taliyahana waxaa soo gaaray fanfaniin waxaan helnay toddoba qof oo dhimasho ah
waxaan kaloo idin haynaa dowladda jabaan ugu deeqday dad danyar oo ku nool somalilan ilaa iyo saddex boqol iyo konton guri booliiska kenya magaalada nairobi oo xiray xarumihii telefishinada afka soomaaliga ku hadlayay ee ka howlgelayay magaaladaasi sidoo kale waxaan idiin haynaa qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhintay qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay meel ku dhow ekistiyaatarkii hore ee magaalada muqdisho qaraxan oo ahaa baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa sida wararku ay sheegayaan waxaa lala bartilmaameedsaday sarkaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda gobolka banaadir oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka kornel khaliif axmed ereg iyada oo wararka qaarna ay sheegayaan in taliyaha qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray qaraxan ayaa waxa uu haleelay baabuur basa oo ay saarnaayeen ilmo ardayoo yaryar iyadoo dadka dhintayna ay ku jiraan rakaabkii saarnaa baabuurkaasi mine baska ah taliyaha ciidanka dembi baarista ahna afhayeenka booliiska soomaaliya jenaraal cabdulaahi xasan bariise ayaa v o eda wuxuu uga warramay sida qaraxaasi uu ku dhacay meesha loo yaqaano exkiore oo fanaaniintu degan yihiin baabuur uu watay taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir ayaa meesha maraayay baabuurkii marka wuxuu ku ku qarxay baabuur dadka oo ilmo ardaya waday ayuu ku qarxay baabuurkii taliyahana waxaa soo gaaray fanfaniin ninkii watay oo naftii halligaaha ahaa na waa ku baaba'ay meeshaas waxaa ku burburay laba baabuur oo baabuur uu yahay baabuurkii ardada iyo dadka waday rakaabka ah nina bas baabuurtan loo yaqaano baabuurkii muxuu ahay kii qaraxu saarnaana waa baaba'ay baabuurkii taliyaha waxa yaraa uun gaaray oo isagana muxuu ahay burburkii fariisadayaa gaaray halkaas waxaan ilaa hadda baaristi waa noo socotaa hase yeeshee waxaan helnay toddoba qof oo dhimasho ah iyo naftii halligii imo waashow ku dhintay
waxaa toddobaadkan bilaabanayaa wadahadallo looga gol leeyahay in lagu gaaro heshiis kaas oo noqon doona heshiis qaramada midoobay ka gaarto la socodka iyo maareynta ganacsiga caalamiga ee balaayin doolar ku kacaya ee hubka waxaa wadahadalladan ay maanta ka furmayaan xarunta qaramada midoobay ee new york bishii julaay ee sanadkii tegay waxaa fashilmay wadahadallo u socday dalalka maraykanka ruushka iyo shiinaha oo markaa dalbaday in la siiyo wakhti dheeriya qolyaha u ololeeya xakamaynta hubka ayaa sheegay in loo baahan yahay helis heshiis caalami oo looga hortago qulqulka hubka sida sharci darada looga ganacsado goobaha ay colaadaha ka jiraan kuwaas oo loo adeegsado hurinta dagaalada iyo in tacdiyo kale oo badan lagu geysto maraykanka oha waddanka ugu horeeya soo saarka hubka dunida ayaa sheegay maalintii jimcaha inuu ka soo horjeesan doono heshiis kasta oo arintaa laga gaaro waxaana xukuumadda washington ay tallaabadaasi ku micnaysay culayska dhaqaale ee maamul ee loogu talagalay in heshiisyada noocaasa lagu dhaqangeliyo
dadka degan jasiiradda khubros ayaa ka caraysan lacaga keed ugu yilay bangiyada oo lagu soo rogay lacag canshuuraada oo laga qaadayo taasoo qayb ka ah gacansiinta dhaqaalaha loo celinayo ganacsiga yaryar ee jasiiradaha dhaqaale la-aantu ay hayso wasiirada dhaqaalaha ee dalalka ku jira eurozonka iyo weliba hay-adda dhaqaalaha lacagta adduunka ee i m f ta ayaa iyaduna waxa ay ku jiraan dhinacyada laga jarayo dhaqaalahani si loo siiyo kubros lacag dhan saddex iyo toban bilyan si looga hortago musallaf iyo hoosudhac dhaqaale uu ku yimaado dalkaasi marka la eego qorshahan dalalka isticmaala lacagta yuroga ee eurosonka ayaa iyaguna waxa ay bixin doonaan adduun dhan sagaal dhibic sagaal boqolkiiba waxaana lagu soo rogayaa lacag dhan boqol soddon iyo kow kun inka badan halka dhigashada lacageedna laga jarayo canshuuraad dheeriya madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu ku tilmaamay isniinta maanta a soo jeedintan qorshaha lacagahaasi lagu siinayo qubros inay tahay midaanan xirfadaysnayn islamarkaana keeni karta khasaaro iyo khatar hor leh bangiyada ruushka ayaa waxa ay ku leeyihiin balaayiin dollar oo lacaga akoonada iyo bangiyada ku yaala dalkaasi qubros tan iyo wakhtiganna waxay u ay noqonaysaa mid saameynteeda ku yeelata waddanka ruushka ku-xigeenka xogayaha difaaca ee maraykanka ashton carter ayaa ballan qaaday in dhammaan agabyada nukleyerka maraykanku leeyahay ay baaqi kusii ahaan doonaan koonfurta kuuriya iyadoo ay jiraan hanjabaadyo ka imaanaya waqooyiga kuuriya oo ah inay dagaal buuxa qaadi doonto hubka nukleyerkana u adeegsan doonto kadib wadahadallo ka dhacay magaalada seoul oo uu la yeeshay wasiirka difaaca ee kuuriyada koonfureed kim quanjin mister kasta waxa uu wariyaasha u sheegay in tijaabooyinka nukleyerka gantaalaha xukuumadda pyongyang iyo weliba hanjabaadyadii dhowaan ka soo yeeray ahaa inay qaadi doonto weerar hubka nukleyerka ay marnaba khafiifin doonin mowqifka ka dhanka ah dalka go-doonka iyo fakhriga uu daashaday ee waqooyiga kuuriya waxaa intaasi ku darin natiijada keliya ee ka dhalan karta hanjabaadaha waqooyiga kuuriya ay tahay in ra'yiga caalamka uu noqdo mid looga soo horjeesto xukuumadda pyongyang
galab wanaagsan dadkana dhegaysanaya weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da haddii aan ku bilaabo sida wararkaba aad ku maqlayseen ugu yaraan toddoba qof ayaa waxa ay ku dhinteen qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay meel ku dhow ex fiyoore magaalada muqdisho qaraxan oo ahaa baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lala bartilmaameedsaday taliyaha ciidanka nabad sugidda ee gobolka banaadir colonel khaliif axmed ereg wararka qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in taliyaha qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray haddaba xuseen barre aadan ayaa waxa uu wareystay genaraal cabdulaahi xasan beriise oo ah taliyaha nabad sugidda soomaaliya ahna afhayeenka ciidanka booliiska bismillahi raxmaani raxiim baabuur nooca loo yaqaano honeerta oo tayoodka saraf oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa meesha loo yaqaano ex fiore oo fanaaniintu degan yihiin wuxuu sameeyey baabuur uu watay taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir ayaa meesha maraayay baabuurkii marka wuxuu ku dhif ku qarxay baabuur dadka oo ilmo ardaya waday ayuu ku qarxay baabuurkii taliyahana waxaa soo gaaray fanfaniin ninkii watay oo naftii halligaaha ahaa na waa ku baabacay meeshaas waxaa ku burburay laba baabuur oo baabuur uu yahay baabuurkii ardada iyo dadka waday rakaabka ah oo nina bas baabuurtan loo yaqaano caasiga soomaalida u taqaano ahaa waa baabacay baabuurkii muxuu ahay kii qaraxu saarnaana waa baabacay baabuurkii taliyaha waxa yaraa uun gaaray oo asigana muxuu ahay burburkii fariisadayaa gaaray halkaas waxaan ilaa iyo hadda baaristi waa noo socotaa hase yeeshee waxaan helnay toddoba qof oo dhimasho ah iyo naftii halligii ima muxuu ahay ay ay ay soo direen muxuu ahay argagixisada caalamiga ah una waashow ku dhintay adiga dhimashadu marka waa toddoba qof oo dadkii muxuu ahay masaakiinta shacabka ahay iyo dadkii baabuurka saaray ah ilaa iyo hadda intaan hayno dhaawac waxaan haynaa side sideed qof oo la jiifiyey isbitaal madiina iyo shan qof oo inta xoogaa muxuu ahay la dhabayay dhaawacoodu iska fududaa oo ka baxay isbitaalkii guud ahaan tirada dhimashada ee ardayda soo gaadhay intee baad ku qiyaasi kartaa wallahi ardadii ba muxuu ahay dhammaantood hadda waxaan haynaa buugaagtoodii iyo qalmaantoodii waxaan baadi goobeynaa amida isu raadinaynaa cunugii ou telefoon ugu qornaano telefoonkaan ku baadi goobeynaa cunug walbana magaciisiyaan ku baadi goobeynaa haddii allah uwadala ogolaado marka weli hawshiyaa noo socota haddii allah uwadala ogolaadona wixii aan la kulanno ayaan soo bandhigi doonaa haddii rabbiga uwadala ogolaado ilaa hadda dhimasho intaan aragnay dhammaan muxuu ahay naloo sheegay in la qaaday toddoba qof waaye marka weli ardadii iyo muxuu ahay dadki kale oo shaca oo dadweynaha ahay intuba weli nooma kala socna baaritaankaan ku jirnaa jawaabo ee muxuu ahay kama dambeysa natiijo kama dambeysana waa la gaari doonaa haddii ilaahayni waatay wararka hordhacayna soo gaaraya waxay sheegayaan in qaraxa lala beegsanayay taliyaha gobolka banaadir ee dhinaca nabad sugidda arrintaasi maxaa ka jira taliyaha nabad sugidda wax si kastay tahaba oo ama oo lala damacsanaaba ilaahay yaa mahad u sugnaatay caafimaadkiisu waa taam kolbana muxuu ahay waftidiyeenada warwaasiiyey isagoo nool oo caafimaad qaba oo laguhiisa ku socdaanan hadda kala tagnay aada iyo aada una u fiican yahay xaaladiisu aada u fiican tahay wax dhibahoo haba yaraatee ou qabo oo hadda muxuu ahay isbitaal la galana ma jiraan wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in qaar ka mid a askarta ilaalada ee taliyaha nabadgelyada ee gobolka banaadir ay ku dhinteen iyaguna qaraxaasi qaarna ku dhaawacmeen waa sidee xaaladaasi tiraduusu intee bay leegtahay anagu ilaahi hadda waxaan haynaa al askari inuu dhintay muxuu ahaa laba sid laba kalena dhaawac ayaa soo gaaray ayagana alla intii dhimatana dhammaantood allaha u naxariisto iyo muxuu ahay dadka nabaddiidka oo ay dhibaatada u geysteen oo shacabka soomaaliyeed ah inta dhimatana allah u naxariisto inta dhaawacana allaha bogsiiyo ayaguna muxuu ahay adduunya aakhiraba muxuu ahay hadda adduunya aakhira beerow hadda kan isqarciyana ku dhintay ciddii soo dirtane ayadana muxuu ahay ilaahay hortiis waxay la tegi lahay asaa laga rabaa barkee inuu ummad masaakiina maalin walba sidaas dhibaato ula soo beegsadaan waxa waaye adduunna ma rabaan aakhirana ma rabaan laakiin haddii allah woodala ogolaado maalinaan maanta maalmaan beerayn ilaahay idankii dalka soomaaliya waa laga suuli doonaa kaasi waxa uu ahaa taliyaha dembi baarista soomaaliya ahna afhayeenka ciidanka booliiska jenaraal cabdulaahi xasan beriise oo khadka taleefoonka ugu warramayey xuseen barre aadan